ka buddara lafdiga dee ra'da haddaan damniyo haddaan fadxinaba halkii buddar ka ahayd ayuu buddar yidhi farqiga udhaxeeyaana nuuntii waxay noqotay ba in halkii daalkii dee muhmalada ahaydna daalkii mucjamada aha intaa weeye xarakada sideedii kale weeyaana bilbaai wa naqdin daala buu yihi bilbaai isagoo kuba sugan yahay ba oo buddar la odhanaya halkii muddar kaba ahayd iyo wa naqdin dhibcayn daalan daalkan dhibic loo yeelayo oo daal mucjama uu noqonayo oo bal markaa isagu wuxuu ka hadlayey qolooyinkii saxaabada ahaa ee malaa masar degay buu kaba hadlayay ama masar tegay reer bani surayn markaasuu yihi reer bani suraymna waxaa kaba mid ahaa cusbat bnu lbuddar waa ba buu kaba dhiga o ninkaasaa tasriif ugaba yimi culimada taasi kamay qarsoonaan waa kuwan kuba baraarujiyey ninkana magaciisa la yaqaana waxa weeye cusbat bnu mudar weeye ee mudar ma aha haddaba isagana tasriifkaasi waa sanadka weeyaane mati ma aha waxaanu kaba dhacay dabari buu kaba dhacay kii horena mati buu ahaayo abubakri suuli buu kaba dhacay wey wa adlaqo marka wuxuu leeyahy isagu wuxuu sheegayo in dadkii iyagu bal rasuulki ilaahay wax kaba wariyey maha dadkii masar tegay dadkii rasuulka ilaahay wax ka wariyey reer bani sulaym ahaa markaasuu yihi ninkaasaa kaba mida khadaasna uu kaba dhacay ama taxriifkaasna uu laba yimi alcawaam ibnu muzaaxim miy cawaam ibnu muraajim la yidhahna yaxya ibnu macin oo isna xaafidkaa shairkii waayo qaladka dee ruuxna hadduu dee waa khada cidna kama badbaadayso kolley khada yari waa ruuxu kaba dhici inkastaba xaafid imaamahaba noqdo waxa weeyaan halkii cawaam ibnu muraajim uu ka ahaa ayuu yihi cawaam ibnu muzaaxim haddana aimadii raximah llahu tacaala umuurahaasi kamay qarsoonaan si aan khadaayada asaaniida qaarkood ama mutunta qaarkood dhicin dhacay baraan loogu deegesinna ama laysala ilaaliyana waa kun ama kutub kuba ururiyey ama meelahan inoogu soo de waxayn sheegay raxmatullahi calayhim waadlaqu tasxifa fima dahara ka qowlihi ixtaja makaana xtajara wuxuui waadlaqu way idlaaqeen culimaduba ama qolooyinka ee kutubta u dejiyey tasxiifku atasxiifa tasxiif bay kuba idlaaqeen fiima wax dahara muuqday oo daahir oo dee ujeeddadu in la yidhaaho waa qalad ruux ka dhacay ama waa ziyaado meeshii kuba timi ama waa nuqsaan ismigii kuba timi oo qalad ahaan u timi in la yidhaah mooye malaa ay kagaba laga habboonaa in tasxiif lagaba cabiro ayaa iskaba idlaaqan ujeeddadu shay xuruuftiisu daahir tahay labada xaraf wax ishtibaahoo ka dhexeeyaa jirin oo labadii xaraf ana isekaynoona isshabahayn marka haddii ruux kuba qaldamay dee qalad uu ku qaldamay un laba odhanayo in la odhanayn ishtibaah baa kuba yimiyo ama wasan ahaan bay isku dhawaayeen ama labada xarafta aada isugu dhawaayo halkaasaa qaladku ugaba yimo waa tasxiif waa khadac qarsoon oo markaa la yidhaha waa tasxiif ama waa taxriif la yidhahba aan ahayna wax iska daahiro ah laba lafdi oo kala fogna ah ama laba xaraf oo kala fog ah marka layskuba qaldamo waa in waa khada lagaba cabiro mooye ama waa qalad lagaba cabiro mooye aanihab dee laga roonaa in waa tasxiif lagaba cabiro ayay haddana kutubta tasxiifka geliyeenoo tasxiif bay kuba idlaaqeen oo markaa maxaa buu yihi waadlaqu tasxiifa fima dahara fima daharada wuxuu uga wadaa waa ka aan xuruuftii bali marka haddaan eegno nudar iyo buddar ba'da iyo nuuntu sibay u wada qormayaan dee dhawaaq ahaana ku kala dunaadeen labadan xaraf ee kale daalka iyo daalkuna dhibicdaliina sibay u wada qormayaan marka ruuxii de markuu kitaabadii nafteedii ayaa araggiisii baa dhici karta in ishtibaah ugaba yimaado ama kitaabada xun daraaddeed xaraf xarafkii kale uu qaato oo halkaa qaladku ugaba yimaado khada kalaba aanayna tasxiif markaastaas oo iyaga ishtibaah baa jira laakiin haddii labada xaraf ay kala fog yihiin oo si aanay u wada qornahayn oo wax iska daahira ay tahay markaas de waxaaba in la yidhaha waa khada ninkii iyo qaladkii mooyaane in la yidhaha waa tasxiif waa laga roonaa buu leeyahy laakiin haddana qolooyinkii kutubta halkan u dejiyey ama daahir haba noqdeen iyo laba xaraf oo kala fog oo ruuxii isweydaariyey ama uu waxriday haba noqoto ama haba noqoto waxyaalaha la odhan karo waa ishtibaah ama sidii loo maqriyey baa qaladku kaba imanaya ama sidii loo arkayay baa qaladku ruuxii ugaba yimi taasba laba noqotee tasxiif bay ku wada magacaabeen tasxiif kutubta tasxiifkana way kusoo wada sheegeen oo bal misaalku inoo sheegi doonaana waa kana wuxuu yihi waadlaqu wa idlaaqana tasxifa fima dahara wixii isaga daahirka ahaayee muuqday ee xuruuftiisu aanay isma shabahahayn laakiin qalad ruux kaba dhacay ah iyaduna tasxiif bay ku magacaabeen ka qowlihi waa calamkii macruufka ahaayee ina lahiica weeye cabdullahi ibnu lahiica qowlkiisiiba weeye ixtajama uu yihi makaana xtajara ixtajara meesheedii uu ixtajama yihi anaa xadiidka saxiixa kuba sugan ayaa waxaa laftigiisu ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ixtijara rasuul ullaahi sala allahu alayh wasalam xujratan mukhasafa macnaa xujro ama waxin yar buu samaystay oo de waa caw oo kale ayuu xujro ka dhigtay ixtijara baa xadiidku ahaa ixtijarana waa xujruu yeeshay oo cidada wakti isagoo muctakif ay ramadaanna tahay dee si uu gooni noqdo maalintii hala kala bixiye ayuu dee yeelan jiray in yaroo caw loo soo dadbo oo gooni loogu soo xidho oo sidii xujro oo kale u noqota oo halkaa isagu iskaga ictikaafo taasi baa jirtay xadiidkii ixtijaro buu ahaa marka inaan lahyaca ayaa halkan kaba dhacay tasqiif muxuu yidhi ixtijama rasuul llahi sala allahu alayh wasalam fi lmasjid macnina isbedel rasuulku u istoobay bay noqotay masjidka dhexdiisu isku toobay bay noqonaysaa ixtijamo guushi marka wuxuu leeyahay imankan ciraaqi lafdigan miimka hadday kelimadu aadba istibaaheedu u wen yahay waayo xuruuftii afarta ahayd oo dhan waa iskaga mid ee hore hamzadii xadii tadii jiimkii intii waa iskaga mid laakiin labada xarasha ugu dambeeya ayaa midna miim yahay midna ra' yahay labadaasu leeyahay ishtibaah ma jiro dee miimkuna sibuu u qormaa oo xaggii qoraalkii horta samcigiina isku si looguma dhawaaqo haddaan ruuxu caraba adigu dee isku si looguma dhawaaqo geed kale qoraalkiina way kala duwan yihin haddana qaladkaasaa dhacay taas bay kusoo dareenay tasxiifkana geliyeen dee waxaana wuxuu leeyahay malaha waa wax iska muuqda oo meel laydhaha ishtibaah baa uga yimi ruuxii ma jirtee in dee gaar ahaan khada un loogu tiriyaa roonayd laakiin dee kol haddii waasil iyo caasim oo wasan un wadaagsaday wax kaloo wadaagsadeen jirin qaladkii lagu qaldamay ruux halkuu caasim ruuxu kaba ahaa halkuu waasil ka ahaa caasim yidhi ay kuay tasxiif ugu tiriyeen deetanna xuruftii oo dhan baabay wadaagsanayaan waaba labada xarafee keliya dageedna haddii tasxiif lagu tiriyo waxay la tahay in bacsi kuma sugnayn tan waayo inay labada kaleba inoo dambeeya axdab iyo axwal waa wasankay wadaagsadeen wasil iyo caasim wasankay wadaagsadeen xuruftiiyo wixii may wadaagsan haddana waxay dhaheen ishtilah baa iman karo xaggii wasankaa ruuxu qalad ku keenay markaasuu halkuu ka oran lahaa wasil ayuu caasim xadiiskii yiri waa tasxiif ba yidhah deetana markaa tasxiifku in la yidhah waxa waxay la tahay waa iska iska daahirba haddaba wuxuu leeyahay ka qawlihi inan lahica qowlkiisii waye ixtajama marka wasanka aqrinayna miinta waa reebaynaa ixtajam makaan ixtajara ixtajara meeshayda uu ixtajama yihin wawasilun bicaasimin walaxdabu wawaasilun ha wawaasilun bicaasimin walaxdabu biaxwalin tasifa samcin laqabu buri wuxu uhi wa ubdila waa la bedelay waasilun waasil baa la bedelay bicaasimin caasim baa lagu bedelay walaxdabu oo waasilka laqabkiisii ahaana waa la bedelayoo wa ubdila laxdabu biaxwala kollay markaan wasanka aqrinayno waa la tasriifinayaa daruuro shicir daraaddeed biaxwalin tasxiifa samcin laqabu laakiin imaka waa biaxwala axwal baa lagu bedelay markaa laqabu qolooyinka musanifiinta ahaa ee noocyadan kala saaray waxay ku magacaabeen nooca caynkanana tasxiifa samcin waa maqal tasxiifkii oo xagga ishtibaah wasankii baa ishtibaahu kaba yimi oo khada-u manshiiisu waxa weeye ama geftan maanta dhacay xaggu kaba yimi waa xaggii maqalka si loo maqlay ismigii maxay shana tahay waa xadiis adigu kollay shucba warinayey ayaa in yaziid ibnu haarun baa kasoo naqlinayey waxaana sanadkiisa inta kale ahayd can caasim alaxwal can abi waailin can ibni mascuud waana xadiiskii ayu dembi acdam xadiiskaas baa culimadu waxay leeyihiin yaziid ibnu haarun riwaayadiisaas tasxiif baa kuba sugan ee dee qolooyinkii kale say shucbo iyo qolooyin kaleba dariiqooda looga wariyey caasim xadiiskan shaqo kuma lahae caasim alaxwal shaqo kuma lahae wasilulaxdab in la yidhaaho ayaa warinayey xagga markaa masha an qaladku kaba yimin bal hadduu shucbo kaba dhacay oo yidhaaheen kolkol asmaada tasxiif kaba dhici jiree shucba ay dhahaan hadduu isaga yahay iyo hadduu ciddii kale kaba warinaysa yahayna dee waasil iyo caasim xagga sarta ama wasanka waa iskaga mid ishtibaah xagga samcigaa iman kara dee ruuxu haddii majlis weyn la joogo laba yeedhinayo saa uuba maqlay oo si khadaa uuba maqlay alaxdab iyo alaxwalla wasankii way wadaagsanayaan xuruuftii ha ku kala dunaadeen bal markaa xadiidka ninka warinaya waxay leeyihin caasim alaxwal maahe waa waasil axdogo riwaayaadka kale waa ninka ku sugan markaa tan ay dhacday shucbo laga soo wariyey caasim alaxwal waxay ku tiriyeen waa tasxiif oo halkii waasilna caasim laba yidhi halkii alaxwalna alaxdan la yidhi labadoodana dee waa alaxdanna waa kii suurta lahaa alaxwalna waa ka adugu indhihiis oo kale aanay wadasaani ahayn si wuxuu ay kala yar jeedaan yahay indhihiisu bal markaa kaas oo kale in haddaba labadoodna waa labadoodii laqab caasimna axwal buu ahaa waasimna axdan buu ahaa waa labanoo labaduba macruufa labadnoo riwaayo labaduba la weeye markaa ishtibaah baa yimi khaba baa yimi xagga wasanka idhaah markaa tan maxay ku magacaabeen noocan tasxiifa samcin bay idhahan waa tasxiif iyo khada hadda uu ka yimi uu yahay xaggii maqalka iyo sidii loo maqlay waasilun waa ubdila waaw la bedelay waasilun bicaasimin walaxdabu axadabna biaxwala axwal baa lagu bedelay waana xadiid keliya un sanadkii ayaa labadooda laisku bedelay labada axwal iyo axdabna sidaan soo sheegnay labadoodii laqab weeye tasxiifa samcin laqabu waxaana qolooyinkii dee musanifiintae waxyaalahana kala qaadqaaday samciga maye tasxiifku xaggu ka yimid ay yar tasniifiyey waxay ku magacaabeen noocan tasxiifa samcin samci tasxiifka waa tasxiif mansha-iisu uu yahay xaggii maqalka wasaxaf bal markaa umuurahaasi eeg haddaba markaa horta marka la eego tasxiifku matigina waa dhaca sanadkana waa dhaca inta badanna asaaniidu ku batan yihi tasxiifku waxaa kalou dhacaa in marka la eego lafdigana waa dhaca macnahana waa dhaca lafdigaana u badan yahay laakiin bal macnihiina misaalmu ina siinaya isagoo xagga macnaha gala ujeedadu kelimadii waa kelimadii waxba lagama bedelin oo lafdigu waa siiye ruuxin baa xaggii macnaheedi ayuu si kale u fasirtay macnihii buu si kale u qaato waa qalad xagga macnaha kaba yimi oo da imaka tani samci maaha basarna maaha mashi waa xaggii dihniga oo kale iyo de siduu macnihii uba qaatay oo wuxuu uhi wasaxafa waxa dooriyey almacnaa macnihii dooriyey imaamu canaza reerka canaza la yidhaaho waa reer macruufayo carabeed qabiilo weeye ninkii imaamkooda hawshidada waa nin caalimo reerkaa ka dhashay waana imaamkan macruufkaa macaalimkan macruufkaa ee maxamed ibnu muuse la yidhaaho alcanaziyi zaminna waa inta badan mashhuur baabu kuban yahay waana rag kooban oo raggan umuhaad kaliya ay la wada kulmeen oo u wada sheekiya ayuu kaba mudiyo lixdaba sheekh buu u yahay markaa maxamed ibnu muuse haddaba ninkaasaa macnaa bedelay oo sebuu bedelay danna alqabiila xaysu meeloo danna uu mooday oo u maleeyey alqabiila alqabiilna waa tarkiibkii qabiila eh qabiilo uu mooday bixadiisi alcanazati xadiiskii canazada xadiiska canazadu sheegayaana waa xadiiskii dee saxiixa iyo keyrkiiba kuba sugnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh dee inuu canazo xaggeed u tukado ujeedadu isagoo meel banaan joogo sutr waa loogaba dhigay canasadna waa xarbadii eebadii ama dee war samurjinoo kale weeye hortiisaa lagu taagay oo xaggii qibladay kaba xigtay si dee isaga iyo iyada aan loo kala dhex marin meel banaanuu kuba tukanaya xadiisku taas waa salla ilaa canaza canasadna ushaasay hedama urjinkaas baaba hedama xarbaabay ahayd isaga markaa muxuu qaatay waana reerkuu ka dhashay canazo damba inay qabiiladoodii tahay markaasuu yihi waa arrinta aada u qariiba naxnu qawmun lanaa sharaf naxnu min canaza salla ilayna nabiyu sala allahu calayhi wasalam anagu reer sharaf laa nahay oo reerkaa canazaan kaba dhashay oo rasuulka ilaahi baa xagga iyaga usoo tukaday marka lafdigii canaza iyo canaza inna ismay bedelin waayo waa isku wasan isku dambi weeye isku xarako wax isbedeli ma jiro laakiin xaggii macnaha isbedelkan yahay dee macnuhu taas maaha macnuhu bal markaasaama kolkol baa dee markay macnuu uu ama laftigii yar qaldame macnina bedelmo wax kale ama waxaadaba kaba soo baxaya oo kale o waatii sheegaya nin ba de malaa iyadoo tani de waa xagga macnaha uun malaa nin caadi ahaay oo khudbo jimca laguma jiro khadiibtii kaba maqlay isagoo le naha nabiyu sala allahu calayh wasalam me ama wuxuu i laa yadkhulu ljanata qataatu waa xadiiskii saxiixa ahaa jannada ma gelaya qataat qataatna waa kii namaamka ahaa isagu luqadiisiibuu ku fasirtay qataat wixii loo yaqaanay oo wuxuu u qaatay marka aladii yabiicu lqata qatna waa calafkan ama xayawaanka awskan iyo waxaan la siiya ayaba dee qati ay odhanayeen isaguna shaqadiisaaba ahayd eesuu ooyay oo yii maxaa sameeyaa de uxirka oo kale shaqo kaloo leeyahayba ma jirto wuxuu qaatayba kaa qataadka ninkii qatigaa iibinaya inaanu shaqo gelahayn waa suu fasirtay oo kale bal markaa tanna waa taa baabkeedi weliba arrin la yaabla waxaa kamid soo naqliyaan oo niman caalimu faqiiha ay kaba soo naqliyaanoo wuxuu yihi cadan buu tegay oo maalin ciideedna waa waafaqay oo wuxuu arkay waa sida dee beedka dambana inoogu yar iman damigaasi iyadoo halkii mimbarka agtiisa ama mixraabka agtiisii waxa weeyaan ay neef caliga ku xidhan yahay shaata kuba xidhan tahay u yaaboo qariibsado markii dambe ayuu yihi maxaa waxaan u samaysayno saydaan dee rasuulka ilaahi ba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salla ilaa shaatin shaata xaggeed waa canazadii oo canzo laga dhiga siday noo soo socota markaasa dee haddana macna lagu sii fasiro o lasii macneeyey mayriba eedo shaata imaka lagama dhigay oo waabay ficlabo halkan ay soo dhigteen boomalaa deetan oo kale warsa arrintu maaha xadiiskii rasuulkaa taxriifiseen canazu ahaa canazadna waa waxaas maaha waxyaalahan kale aad tidhaaheen markaas o kol dee macnihii waa dee ruuxii marka isku dabaraga laga yaaba si kalena marka ugu fasirto waa wax adigu laakin dee ragga qaarkood caamadii hadday kaba dhacdo imaamtana kaba dhacdo anaa arrin iskaba qariibe walaasaa صحف المعنى إمام عنزة ضمن القبيلة حيث ضمن القبيلة بحديث العنزة وبعضهم بركود بويري ضمن وحو مليا وعدي ذاتك عدو مرها من عالما من كلمها يصوب بركود با ضمن مودي سكون نوني لفتك عنزة النون في صحيح ريبانتهاي ومركا عبدين نون طلب ريبانا عنزة وإذن قد عنزة نوى ردي فقال وحو يلي شاطب أولي ما لغان ضربوا لما خضأوا قليوت mid waa halkii dee canaso ahayd buu canza yidhi waa khada marka xagga dabdiga ugaba yimi markaasuu macnii haddana macno ahaan oo dee su haddana macno kuma wariye lafdiga canza oo shaat buu bedelo faqaala wuxuu yihi shaatin ay salla ilaa shaatin markaas shaatuu tukaysta qoladaa uu ninkaas caalimkaa arrintaa uu kuba arkay uu inoo soo naqliyey oo kale faqaala shaatin khaaba waa hungoobay kaasi fii dunuuni marihiisii oo de waa mala khada ah weeyaanoo marihiisa iyo sia uu moodayey waa ruux ku hungoobay oo macnaha ujeedadu waa dee alad qalad weynoo taa kaba dhacayo waa xadiidkii markii hore canaza ahayd baa la taxriifiyey oo canza loo taxriifiyey waa taxriif lafsibuu kaasi noqonaya haddaba haddii si un laguma daaye macni baa haddana lagu wariyo shaat ayay deeta noqoto loo bedelay waa iyadoo markaa qaladkii hore markaa imaamkaa kaba dhacay mid kasii daran markaa meeshii uu yimaado bal umuurahaas oo dhami ee waa waxay culimadu allah ka raali aday inoo soo ururiyeen oo bal markaa waxa weeye taxriifyaha ruuxuna uu kaba digtoonaado hadiyo goro ruuxii aan dabdiga iska hobsanen kutubtaa dabdiga u laamin ama ciddii aada u taqaaneen afkooda kaba qaadana waa umuuro taxriifku iskagaba badan kutubtaa markaa isagoo dee aan waxa weeyaan u aqriayo in badan baa akhdaadani kaba dhacdaayo kolkol sidaatianu soo maray in dee dadka loogaba digayay in ictimaadkooda guud ahaaneed uu noqdo un suxuf inay wax kaba qaataan waayo had iyo goor akhdaasana ayaa timaada bal sharaxa waxaa kuga sugan ziyaadana waa arki doontaa allah subxana watacala alam bismi lah alamdullah alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf اlmursaliin sayidina wmolana muxamed nabiy lmiyi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ولمتن إنا فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر كمتن لا يريد معنى عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى أو لا فإن الصم بدا فاعمل به أو لا فرجح وأعملا بالأشبه وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء كذا زيادة اسم الراوي في السند إن كان حذفه بعنفه ورد وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيث مزيد وقع وهما وفي دين الخضيب قد جمع معرفة الصحابة وإداد بسم الله الرحمن الرحيم مختلف الحديث حديث يكيس خلاف سنة أما دي بحديث خلاف لعي istacaarud iyo iska hor imaatin dhacay bal xukunkiisii taas iyo sida bal markaa isaga ikhtilaafka lagu suulinayo ama lagu xalinayo ayaa mabxaskiisii iyo mawdiciisii ay kan yahay oo laga hadlaya halkan
walmasiix masiigii ama xadiiskii innafaahu hadduu caarido oo uu ka hor yimaaduu anfiyo matnan xadiis aakharu kale wa amkana uu suurto gala aljamcu jamcin la jamciyo labadaa xadiis ee iskhilaaf ama munaafaat dhexdooda uu markaa jiro falaa tanaafuru ay falaysa tanaafuru markaa wax markaa istiidma ah iyo kala tagi markaa dhexdoodii ma ahanin kol haddii la jamciyo aduu ikhtilaafkii markii horee jiray meeshuu ka baxaya waa zuulayaayoo labadoodiiba waa lagu wada camal falaya wadaalika ka matnin laa yuuridu waa markaa xadiisi laa yuuridu xadiiskii ahaa laa yuuridu mumridun calaa musixin ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo maca laa cadwa maca laa cadwa maca xadiisi laa cadwa xadiiskii isaguna labadooduba ay wada wariyeen ee ahaa laa cadwa kaa maciisa ahaaday waa mithaalkii oo xadiiska horuu sheegayaa laftigiisu waxa weeye laa yuuridu mumridun calaa musixin waana xadiis bukhaari iyo muslimba ay soo saareen macnihiisna waxa weeye laa yuuridu yaanu ku soo aroorin oonu u soo gelinba mumridun ku xoolo buka lihi waa xoolo xanuunsanaya lihi calaa musixin ku xoolihiisu ay fayow yihiin ama laftigu luqasi uu asalkiisa yar yahayba ama khaasaka macnihiisa adigu khaaskii yahay haddee xoolihiisu iyaguba xanuun hadday lahaayeen ay markaa kaba bogsadeen yaanu xoolihiisii ku soo darin oonu ku soo aroorin bal waaba xadiidka isaguna xadiidka labaad ee isaga waxa la midana xadiidkii kale bukhaari wariyey wafira min almajduumi firaaraka min alasadna laa yuuridu mumridun calaa musixin buu la jaanib yahay ama la dhinac yahay oo dee waxaa ku sugan midna amar lays amrayo ruuxii judaamaysnaa in laga cararo si aan libaaxba looga cararayo dee wax kalena meeshii ma yaalaan ruuxii isagu ma cunayo waa baqasho laga baqanayo xanuunkani ruuxan kale ee aan ka fayow inuu gaadho oo u soo gudbo ama uu kaasna qaado xadiidkan kale ee iyadana aan hayne matniga inoogu yaale laa yuuriidu mumridun calaa musixina dee xooluhu jaanib kale wax iska yeelayaan ma jirteen waxaa nahyigan keenay laga manceeyo kii xoolihiisa ay bukeen in xoolihiisu ay xanuunkaa ka fayowyihin inuu kusii dhex daayo uu ku soo arooriyo ama kusii dhex daayo waa si aan dhibi kuwan fayow uga iman xanuunkan kuwan markaa buka haya taasba weeye oo bal markaa halkaas dee waa bal taasi waa labadaa xadiis bal waa jaanibkan maxaa xadiidka kale uu sheegayaana uu yahay laa cadwa walaa diyarata oo xadiidkaasna waa saxiixayn waana xadiis abi hurayra oo macnihiisu yahay cudur la ysqaadsiiyo oo laysu gudbiyaa ma jiro oo wuxuu halkaa xadiiskana anfiyaya labadii xadiis ee hore midna matnigayna u yaallay midna aan sheegay macno laga fahmayo inay sugayaan ayuu isagu meesha ka saarayaa oo xanuun laysu gudbiyaa ma jiro kol haddaan xanuun laysqaadsiin ka lahayn dee wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro inaad ka id markaas inaad ka fogaato ruuxii xanuunsanayay iyo inaad ag joogtood markaa isagii dee aada meel la joogto kol haddaan xanuun laysu gudbinayaaba jirin bale xadiis kaleoo isaguna saxiixa ku sugna ayaa iyadoo macnahan uu rasuulku laa cadwa sheegay su-aalo la weydiiyey ayaa ugu dambeyn wuxuu ku jawaabay faman acdala walow dee ka su-aasha ama dib hadalka ugu celiyey wuxuu lahaa xoolo iska fayo oo caafimaad qaba ama geel fayo oo caafimaad qaba ayuunbaa neef cadhaysani kusoo darsamaya iyaguna wayda cadhoobayaan marka taasi miyaanay ahayn xanuun laysqaasiyaa macnuhu yahay oon geelan uga iman neefkan xanuunkii hayay aanu geelanna ugaba imanoo rasuulku wuxuu ihi faman acdala walow arkii hore yaa qaasiyey kaa hore cadhaysan xanuunka yaa ku riday bal xataa hadduu yidhaaho isna mid kaleu ka qaaday ugu dambeyn wuxunbay noqon dee ilaah baa ku riday oo u qadaray oo haddaba ilaahay kaa horeba u qadaray ee xanuunkan ku riday ayuunbaa kan dambena ku ridaye kani waxumuu keenin balkaasna elaa cadwaadan ayuu walow dee uu bal markaas isna baabkii yahay haddaba kaaba weeyaan waa labadii markaa xagga marka la eego madluulkoodii way iskhilaafayaan waana noocan mukhtalifulxadiis een hayno culimmaduna kolay jamacyo ayay kuga jamciyeen ee mid buu inoo soo dhigtay oo wuxuu ihi fannafyu nafiintan la anfiyey ee laa cadwa xanuun laysu gudbiyo laysqaadsiyaaba ma jira macnuhu yahay walidabci siidii ahlaljaahiliya ictiqaadsanaayeen baa meesha la anfiyayaa laga saarayaayo waa dabciga xanuunkani leeya ama xanuunku dabiicadiisa un isagu uun iyadoon taqdiir ilaahay jirin ilaahay subxaanahu watacaala dee oo qadaritaankiiyo waxaasi jirin waxaanay dabiicadiisa uun inuu ku gudbo oo uu markaa intuu wax kaga dee wax markii hore uu hayey uu kaga gudbo ama wax dee naflaya uu hayey uu mid kale uu u tallaabo oo isagu yahay unka iska tallaabayo iska gudbaya dabiicadiisa ay taasi kuba timi ayaa nafyigu yahay siay ahluljaahiliya ictiqaadi jireenoo dee umuuruu ilaahay subxaanahu watacaala taqdiirkii weeye waxaanan arkaynaaba ruux dee is-ilaalinayo xanuunkii iskaba dhowrayo oo dee umuuraha kaba fogaanayo haddana xanuunkii ku dhacayaa way dhacdaa kun isagu iskaga dhex jira kii xanuunsanayo haddana xanuunkii ka badbaadaaba waa jira hadduu dabiicadiisa unuyuu waxani dee uu yahay ooni dee ilaahay subxaana watacaala sababaha kaba dhigo bal in wada joogan iyo mukhaalabadan in xanuunkii ku gudbaba sababha kaba dhigee laakiin arrinku aanu taqdiir ilaahay ahayn dee waxay noqon laydnaa in uu kaa isagu mukhaalado iyo la joog iyo waxaa xaggiisa ay ka dhaceenba uu qaado tan iska dhowriya asbaabtiisa ka fogina dee meel ay wax uga yimaadaanba ma jireen nafyiga imika la anfihiyo ahlaljaahiliya siay ictiqaadsanaayeen oo ah xanuunku dabiicadiisa inuu keenayuu yahay midkaa ku gudbaya ee kii kale ugu gudbaya taas baa meesha laga saaraya arrinku taa maaha ilaahay taqdiirkii weeye ilaahay baa waxaan keenay waaintaa rasuulku ninkaa ugu jawaabayba faman acdal awala oo dee ilaahay kaa hore ku ridin baa kana ku riday adigu waxaan dabiicadiisa un horta kuma gudbaya haddaan taqdiir rabi jirin taas iyadu bal waxa weeyaan waa jaanibkii ansinta wa fira carab fanafyu nafyigu litabci buu u sugnaaday wa fira waa xadiidkii kalen soo arooriyeen en sheegay en matniga marka hore ama shadriga hore inoogu sugnayn ka carabka judaamaysan cadwan macnaa si degdeg ah uga carab cadwana lafdiga xadiidka kumay sugnaynba dee macnaheedaa ku sugnaayo firaraka min alasad sad libaax uga cararayso ruux libaax ku soo baxay dee si dhaqso ayuu cararaya ma soog joogayo ma sii sugsugayo oo kale cadaa ya-duu cadwana macno waa sraca ama waa ordayba haddaba ka carar si dhaqsale uga carar xadiiska ahaana isagu jaamilkii uu ahaa waxaweyn halkan matni ahaana waa kan aan nooguma sugin marka wafira cadwana taasi waxa weeye waa likhawfi lmukhaalada lima jacalaha allahu tacaala sababan lima jacalaha allahu tacaala jacala sababan caadiyan lilicdaa wain kaana yatakalaf kalasbaab alcaadiya oo wafirda cadwana arrintiisu waxa weeye isdheehitaankan iyo wada joogan iyo meella joogan iyo istaabashadan iyo waxan ayaaba dee waa xanuunada khaasatan umuurahaasi ay kaba dhexeeyaan ee taasi ay ka timaado ayaa ilaahay uga yeedha waa taa kaba cabsinteed sababtuna waxa way taas baa ilaahay ka dhigay sabab xanuunku uu ku gudbo iyadoo uu yahay ilaahay taqdiirkii sabab caadiya xanuunku uu ku gudbo dee markaa kol hadduu wuxuu sabab caadiya yahayna sa asbaabta kale ee caadigaada iyadoo sababtii la helo wixii la helaana way jirtaa musababkii ka dhasho sababtii oo jirtayna arrinku waa taqdiir ilaahay fil asaase oo iyadoo sababtii la helon wixii ka dhalana way jiraan oo sida dabka oo kale wuxuu leeyahay khaasiya exraaqaya inuu wax ku gubo ilaahay baa subxaanahu watacaala yeelay waxaan khaasiyadan ilaahay baa markaas haddaba sabab buu u yahay waxgubitaankaasoo dee haddii dabkii uu la helo wixii waa gubayaa sababtaa ilaahay ka dhigay daraaddeed laakiin kol hadduu sabab caadiya yahay oo dabiicadiisa un guud ahaanba aanay ahayn dee waxa dhacaysaba iyadoo sababtaa la helay oo wixii aanu guban oo nebi ibraahimba calayhi wacalaa nabiyina afdalu asalaatu wassalaam markii dabkii lagu tuuray dee exraaqu inay ilaahay wuxuu ka dhigaya sabab buu ahaaye way kaba hadhay markii aan ilaahay iraadadii aanay halkaa iman taqdiirtii aanu iman waa taasoo muu gubinba ilaahay baa qaba ugaba yeelay haddaba bal taasoo kaley noqono wixii sabab weeye sababtuna iyadoo la helay baa kolna musababkii la helaa kolna sababtii oo la helay baanu wixii aanu kaba dhalan waxaa kaa keenayaana dee waa arrinkani sababun baa rabbi kaba dhigay laakiin umuuru waxay ku xidhan yihiin ilaahay qadaritaankiis subxaanahu watacaala oo bal markaasana waa taasoo tani waa xaggii asbaabtii caadiga ahayd ayaa oo dee waa xun ilaahay kaba dhigay ayaa waxay keenaysaaba ama waxaan dee uu ka dhasha inuu dee xanuunkii la uu ruuxii kalaba qaado ama xayawaankii kalaba qaado dee waana suurtagal iyadoo wixii ay dhacday mukhaaladadii iyo mumaasudiba ay dhacday inaan ruuxiiba ilaahay intaanu u qadarin xanuunkii ama xayawaankii wixiina aanu xanuunkii dhicin bal taasba weyo labada arrimood taas bay kala yihin oo midna waa wixii jaahiliyadu ictiqaadsadeed baa meesha laga saaraya midna waxaa la cadaynaya un asbaabaha jira ee rabbi subxaanah watacaala dee ilaahay markaa taqdiirkii ah ee rabbi uu isagu yeelay waxan uu sabab ugaba dhigay labadu sidaasbay kala yihin taas buu inoogu imaka dabci kulleyna waa nasiga dee malaa imakana guud ahaanba la odhanayo marka ama dee hala eego darbigan dambe iyo waxyaalaha laba eego culimada hore sa ibnu salax iyo amsaashiina ay ku jamciyeen iyo rag ka horeeyey kollay jamcin labaad baa jirta inuu sharxunukba ku soo aragnay xaafid xajarigana uu dooranayey hortiina imaamkii macruufka abu cubayd iyo keyrkii ay yidhaaheen oo jamcintooda ahaydoo ahayd ba asal ahaanba cadwad waa taqdiir ilaahay un subxaana watacaala saa rasuulkuba yihi faman acda alawal laakiin wafira iyo kamaa tanfira min almajduun kamaa tanfira min alasad iyo laa yuriidu mumridun calaa musixin iyo arrintooda waxa weeye waxaa dhici kartaba kaa isagu dheehaya ka judaamaysan ama xayawaankaa marka lagu soo dhex daro xayawaan kaloo caafimaad qabay inda iyadoy taqdiir ilaahay tae aanay mukhaaladadan iyo waxaa ahayn wixii xanuunkiiba uga qaado hadhow markaa ruuxii xaggii caqiidadiisa ay dhaawacanto cadwahan rasuulku aan fiuli maba jirto uu ictiqaadiye inuu jiro markaa si ay saddan lidariica ani waxaa hadhow ruuxa dhici karta ee waxaan jirin inuu caqiideeyaa oo shaaricuu anfeeyey uu caqiideeyaa ay ugaba dhiman lahayd si aanay u dhicin ayuu albaabkaa laysaga xidho halka dhowna ani badligaasi u iman ama ictiqaadkaasi ayaa layidhi kaba dheeraada ee maaha in waxa weeyaan ay wax qaadsiinayn ama wax lagu kala qaadayo taasna waa qowlka xaafid ibnu xajar iyo aanu kula soo maray laakiin hortiina abuu cubayd iyo qolooyin kale ayaa qowlkoodu ahaa bal kan ayaan markaa matnigii kula daysanaynaa wuxuui walmatn matnigii xadiiskii in neefaahu hadduu anfiyo ka hor yimaado caarido matnan xadiis aakharu kale wa amkana uu suurta gala aljamcu haddaanu jamci suurta gelin way noo dambaysaa waana waxa ugu horeeye laba xadiis hadday iscaaridaan tallaabada ugu horeeye la qaadayo oo waxa ugu horeeye la eegayaa bal waa in la jamcin karo weeye marka haddii jamcigaasi suurta galo falaa tanaafuru falaysa tanaafurun baynahumaa dhoolaadi macnaa layse kaba dhigo oo waatan dee kani ku dee adigu yahay kaa madmuumkaa lafdiga dambe waxa markaa tanaafura iyo istiidmaa iyo iskhilaaf oo labadii ka dhaxeeya matni ama labadii xadiis ma jiro oo kol haddii la jamciyey labadiiba lagu camal fali karayo dee saa lagu jamciyey unbaa loo qaadan looguna wada camal fali markaa tanaafurba meeshii ikhtilaafku waa suuri tanaafur ma jiro taasi waa ka hore misaalkiina waa kanoo wadalika ka matni ay ka xadiisi laa yuuridu maca xadiisi laa cadwaaba weeye oo xadiiska laa cadwaa maciisa ahaaday waa si muqaabilkiisa ka iscaaridayeen fanafyu nafyigu ee ah laa yuuridu ee mee laa cadwaadan ee dambe weeye nafyigan la anfiyayo cidihii iyo isqaadsiin xanuun la isqaadsiiyaa waa lidabiicati almarad iyo maradka dabcigiisa un iyadoon taqdiir rabbi jirin iyo rabbi oo sababtii inuu dee waxaan sabab uu kaba yeelay aanay jirin maradku sidiisa iyo daatadiisa iyo dabiicadii uu gudbayo taas markaasi laba ictiqaadsaan jaahiliya ictiqaadsanaayeen kaas baa meesha laga saaro kaasi ma jiro wafira haddaba carar cadwan ay sariican si degdega iyo dhaqsaa uga carar kaa judaamaysan kaasna arrinkiisu muxuu yahay liabci buu yihi waa wejkiin waa lilkhawfi min almukhaalada alatii jacalaha allahu tacaala sababan caadiyan dhicdah waa dee iyadoo laga cabsanayo mukhaaladadan ama laga dheeraanayo mukhaalado iyo isdheehid rabbi ka dhigay sabab caadiya uu uga dhigay xanuunka in layskuba qaadsiiyo xanuunada laydhaah waa la isqaadsiiyaa taasna dee maa had iyo goor sababtuna iyadoo la helay musabalka lama hele ay dhacaysay suurtagal tahay iyadoo la helay mukhaaladadii oo sababtii la helay in musababkii aan laga helin sida asbaabtaa kale caadigaba arrinteedu tahay waa taasba weeye markaa taasiba waa tallaabada iyo khadwada hore khadwadii labaad awlaa jamcin la jamciyaa ma suurtagelin oo waxaa suurtogeli waayey labadoodii inaan jamcino nisu geyno fain badaa hadduu muuqdo naskun naski muuqdo naskiina casharkii kan ka horreeyaan ku soo maray oo bal markaa may nasku waa inoo dambeeyaa maynaan soo marin ha waan soo marin naskigii waa ti aan soo marray oo de waxa ay naskiga ku muuqanaya haddii nas shaaric jiro ama naskii saaxibba markaa uu jiro dee asxaabtii rasuulka ka mida ama taariikhtii la ogaado oo ay kala horreeyeen umuurahaas baynu ku soo aragnay ama dalaale ijmaac waa afartii dariiqaynu soo aragnay haddaba hadduu dariiq duruqdaa ka mida mid ahaan labadan nasee isdiidan ama iscaaridaya naskigiisa uu mansuuqiyo uu muuqdo ee midna naasiki uu yahay facmal camal fal bihi waa dee naskigii ku camal faloo ka dhig ii hore mansuukh ka dambana naasikhi ka dhig saasna waxaa ku suulayo meesha kaga baxaya tacaarudkiibaa ku baxayo dee kaa hore ayaa mansuukhi oo laguma camal falayo ka dambe naasikiina ama facmal badihi naasikaan dee naskiga ka fahmayna iskaga camal fal kiibaan ku camal falaynaa taasna waa khadwadii labaad awlaa amase ma suurtagelinba taasna oo macnaa ma muuqan oo ina umuurihii aan naskigu ixtimaal kuma sugnaado iyo danni iyo taasuun iyo sidee waxa weeye waa umuuro naqliya uun naskigu wuxuu ku sugnaadaa haddaba umuuraha afartaynu soo marnay ayaan midnay meeshii jirin nas xaggii shaaricigii ma jiro oo dee caddaynaya naski meeshii jira saxaabi wuxuu noo caddeeyey isna in naski jiro meeshii ma jirto taariikh aan helay oo ah xaggii inay kala horreeyeen natiina ma jirto wax ijmaacoo dee mid ahaan madmuunkiisa in laga taga lagu ijmaacayna meeshii ma jirto adugu wax inoo muuqdayba ma jirto labadii nasna way iscaarudsayn mana jamcin karayno farajix markaa raajix yeel oo kala raajix yeel oo dee duruqda iyo awjuhda badan ee kutubta inoogu sugan iyo tarjiixa keenta taas u kala raajix yeel awjuhda tarjiixna aad bay isagaba badantay sharaxan aan haynana waxaa inoogu sugan awjuh aada u badan konton wej buu sheekhu soo naqliyey oo wada keenaya tarjiix keenaya waa konton wej kontonkaba uu inoo soo dhigtay kollay kontonkana wuxuu kusoo tarsiisiyey kitaabka laydhaa alictibaar fi naasikhi waalmansuuq min alaahaar ee xaazimi leeyahay ayaa bilowgiisa iyo muqadimadiisuu kontonkan wej sheegaa welibana intaa kuma koobna ee awjuh badan oo khaasatan kutubta usuulka welibana intooda badan ay kuba sugan tahay oon kontonkan ahayn baa jira oo iyaga leeg ama kaba sii badan imaamkan aan haynay ciraaqina kitaabkiisan uu leeyahay ee nukadkan uu ku leeyahay ibnu salaax ama kitaabkiisan dee lagu magacaabo altaqyiid waal-idaax lagu magacaabo kaas wuxuu ku sheegay kontonkanna waa sheegaa lixdan kalena uu sheegaayo kuwa kutubta usuushaa inta badan dee kuba sugan baa ee ziyaadada ah ilaa boqol iyo toban wej dee barhkood dhici karto nadar ha ku sugnaado barhkood yaan la ysku waafaqsanaa maataa dee barhko ha yidhaaheen kuwanaha kuba khilaafsanaadeen ee ilaa boqol iyo toban wej oo wax lagu kala raajax yeeli karo ayuu sheegay kollay suudna tadribu raawi dee isaga ugu horreeye waa soo tarsiibsiyaa waa kuba sheegaa taas oo kale walow dee usuusheeda toddoba uu ugu celiyo oo toddoba yabal markaa isugu celiyo laakiin ilaa boqol iyo toban wej marka usuusha tarjiixu ma yara dee usuulna way u badan tahay muxadisiintuna waxay sheegeen waa intan xaazimi sheegay dee kollay ama inteeda badan waana kan intaa inoo soo arooriyo idinkaa wada eegan doono mid midna waa u arki doontaan walow dee ay idinka maqan tahay xaggee tadbiiqi iyo camaligiiyo dee taas amtiladii oo kutubtan roonroon ee guud ahaanba ay kaga hadleen markaa mawduucan aan hayno maanta kutub ee ay kaba madbacaysan tahay iyo ayaa waxaa kuwa horeo qadiima iyo kuwa dambaba ayaa in badan tadbiiqisaa camaliga ahaa ama kutubtan axaadiista axkaamta iyo dee fiqiga muqaarinka iyo aayaadka axkaamta kutubtaa dheereeya iyo kolle iyagana dee dhexdooda waxyaalo tarjiixaada adilada marka la kala raasax yeelaya way ku sugan tahay oo ruuxii idilaac leh wax daalacanaya umuuro badan buu uu kala kulmi karaaye bal waxa weeyaan raasax yeelo waj awjuhdaad tarjiixa ee badan kamida ku kala raasax yeel markaa wacmalan camal fal adugu bilashbahi macnaa waa bilarjaxi deh kii raajixa imaka halkan ashbah waa kii raajixa ahaa ku camalfal markaa marka mid kuu raajixa noqdo kii raajixa ku camalfal oo kii raajixa ku camalfal haddii dee intaasoo dhami ay dhici weydo tarjiix uu suurto geli waayo oo tarjiixina uu adkaado uu suurto geli waayo markaa dee waxay noqonaysaa tawaquf maaha dee inaan nidhaahno tasaaqud iyo way isla dhacayaanoo meeshiiba daliilnimo way ka baxeen ewaxa weeyaan tawaquf laga joogsado bal ilaa inta murajix muuqanayay noqon waayo waxaa dhici karta adiga aragtidaadii inaad tidhaah waxaan ku kala raajax yeelaa ma jirto oo uu nin kale isaga ay u muuqato wax lagu kala raajax yeelo marka waa joogsasho laga joogsanayo ilaa inta murajix muuqanayo taas bay noqon oon midkaa midna laguma camal falayn qolo dee barhkood halkaa aqal in dee waxa weya la kala doorto oo kale ama dee kolba mid lagu fatwoodo oo kale iyo barhkooda ilaahay adigu waa tawaqufkaas inaha weeye bal markaa maxaa iyada inoogu halkan noocii mukhtalifu lxadiid horta waa nooc aada iyo aada u muhima sababta waxa weeye dee ninkii muxadidka ana axaadiistaas waa u baahan yahay daahirkoodu iskhilaafka iyo si ikhtilaafkaa lagu suulin lahaa kii faqiiha ahaana isaguna si uu bal markaas dee inay axkaam buu doonayaa inuu adiladan kaba qaato adiladuna markay istacaaruday keebaa dee markaa xukumkii yeelanaya dalaalaad kala duwanna way lahaayeen isagina wax taa suuliya ama wixii uu raaci lahaa waa u baahan yahay oo waa cilmi aada iyo aada u muhima waxaana la yidhaha cid ka hadasha waxa ugu horreeyeyba shaafici oo kitaab buu leeyahay ikhtilaafu lxadiis la idhaah kitaab gaara maaha oo gaar ahaan waa lifay dee kitaab ugu talagalayna maaha inuu ku dhammeeyo adiladiisaas oo kale daahirkeedu iskhilaafsanaa kol hadduu ruux wax bilaabayana horta wax yar buu ku bilaabmaayo marka dambea dadkii ka dambeeyey ay de halkii kasii wadaan oo ay sii dhambeeyeen ay sii taam yeeleen ilaa dee kitaab ama dee wixii uu hagaag u taam noqdo kitaabkiisna um um buu ka mid yahay kitaab gaara maaha dabadiina ibnu qutayba kitaabkiisa dee macruufka ee madbuuc ee taawiil mukhtalif ilxadiis la yidhaah oy culimmadu yidhaahaan ashyaada qaarkood jamcintiisa iyo umuurihiisaasi way fiican yihin ayaamaha ashyaada qaarkoodna kumuu fiicnayn oo waxay yidhahaan ba siday kala cabiraan baaciisii iyo waxyaale ayaa ayaa ka gaabatay oo umuuraha qaarkood jamcintiisii baan toosnayn isaguna waa lifo waa nin mutaqadimah waana ninka halkii luqada aan kuba soo maraynay qariibka xadiidka alqutabi uu lahaa dabadiina waxyaalo kale la alifay ee casrigeennana ama rasaa'il doctora ama ha lagu qaato shahaadooyina lagula qaato ama dee baxtiyo gaara haba noqotee kutub baa iskaba jirta waqtiyadeennan ee wal ay usii fiican yihiin kuwa dee iyada muddada dheer lagaba shaqaynayay ee ishraafka dee markaa cid kale ishraafkii iyo kawarhayntii iyo taas iyo la socodkiina dee lagu alifayay kuwa rasaaisha shahaadaadkaa sare laguma qaadanayay ee dee markaa taasna ay ugu siyar fiicanyna way jirtaa casrigeennan oo dee kutub sidaasoo kala duwan baa jirta bal markaa maxaa inooguma sugan saddex dariiqo inoo sheegay waa waxa ugu horreeya waa jamcin haddii taas suurtogeli weydo waa naska in la eego taariikhdoodii ama wixii kale keenayay in aan ku ogaano bal naska meesha jira taas hadday suurtogeli weyda waa tarjiix waxaan leedahy tarjiix haddii uu dhici waayana waa tawaquf lagaba joogsado intaas wey kolley markaa usuuliyiin iyo halkan fuqaha iyo muxadisiinba way ka wada hadlaan waxaana idhahaan jamcintan iyo umuurahani waxay u suurtogelayaan oo dee makansanaya dadka aqoonta aada u sarraysa u leh xadiis iyo fiqi labadaba aqoon aada u sarraysa u leh baa iyagu u suurtaga umuurahan ka hadli karo oo aada u makansan karo dee jamcintoodii iyo ama umuurahan kolleyba dadkaasaa iyagu u yeelan karaa dee ka hadal iyo inay waxyaalihii baxtiyaan laakiin dad aqoontooda aan heerkaa gaarsiisnayn way ku adkaanaysaa umuuraha qaarkood marka wuxuu ihi inta hore waa naqliya wa awlaadu waa haddii aanay suurtagelin jamcin fain badaa hadduu muuqdo naskun facmal camal fal bihi nafsigii oo saad uga camal falaysaa waa kii naasikha ahaana qaado kii mansuukhaana ka tag weeye aw laa kiina ma muuqan oo wax umuurihii aan ku garanaynay ah nasiga meeshii ma jiraan afarna way ahayn saynu soo marnay farajix labadan matni ee istacaaruday kala raajax yeel oo midkoodka kale ka horreysii dee arrintuna tashahi iyo saykanay ila tahay ma aha ee waa duruqdaas a'imadu ilaahay ha ka raalli ada ama ahlalxadiis ha noqdeen ama ahlal usuul haba noqdeene ay noo soo sahleen ee weliba camali ahaanna ay u fuliyeen weji awjuuhdaa ka mida ku kala raajax yeel wacmalan camal falla markaas bilashbahi kii raajixa hadday taasi suurtogeli weydana ka joogso bal eegta waana kaa awjuuhdii waa idiin wada konton baa idin yaallaba halkan khafiyu lirsaali walmaziidu fii muttasil lasaniid irsaalka kii sii qarsoonaa iyo kii la siyaadiyey ee ziyaadada ku ahaa asaaniidda xidhiidhsan ayuu mabxaskiisii kadiyey macnaa waa laba nooc ibnusalax isaga laba nooc isaba socdun bay ahaayeen oo kala gooniyo midba ka kale ka gooni yahay sheikhu laakiin isaga ayaa inoo jamciye oo abyaadan inoogu jamciyey kolley jamcinta waxaa keenayna waa laba nooc oo had iyo goor isqaabilayo kolba ka raajax noqda mooye ka kale dee waxa weeyaan uu dee waham ama lagua tirinayo ka kale markaa la cilaynayo oo haddii ay raajax noqoto ruuxan ziyaadadii asaaniidan xidhiidhsan dhexdooda dhacay kan ziyaadadii inuu yahay ka sugan ee jira dee kii kale ayaa waxaa la odhanayaa irsaal baa jira khafi ah haddii jaanibkaas kale uu raajax noqdona ruuxan ziyaadadaa qalad lagu tirinayaayo waa kolba kad haysato mooye kii kale waa ka markaa la cilaynayo ee cilladu ay kuba imanayso markaa in irsaalku shaarixaba waa halkan wuxuu inoogu yihi ujeedadan irsaal looga jeedaa halkan ma aha wixii saxaabi ka dhaco taa waynu soo mar horeynuu soo marray horta halkan inqidaac baa looga jeedaa uun inqidaac guudaan waa kala go- ama sanadkii kala go-anye haddaba inqidaaca laba nooca mid waa daahiroo de haddii ninku nin aanu sooba gaadhin oo ahani isa soo gaadhin uu wax ka warinayo wax kastoo aqoon ule dabaqaadka dadku markaaba uu soo saarayaayo kaasi waa irsaal daahir ah oo waa irsaal muuqda oon qarsoonahaynoo dee inuu xadiiskii mutasilkaa seebkiisu xidhsanaa kaagama darsamayo kaasi oo haddaad dee yar macrifada ama ilmaamkaa leeday yaanu badnaanin be laakiin midna waxa weeye waa kan oo kaasna looma jeedo midna waa irsaalka khafiga aho ruuxiibaa nin adigu uu waxa weeyaan soo gaadhay oo isa soo gaadheen ay isku wakti ahaayeen oonuse la kulmin ayuu wax ka warinaya waxa weeyaan waa laba nin isa soo gaadhay suurtagalna ay ahayd inay wax kala wariyaan wax may kala warin ama lamabuu kulminoo saas waxbuu ka warinaya marka waa irsaal dee nin aqoon le ayuunbaa soo saari karo ogaan kara amase waa laba ninoo is arkayba kulmay laakiin aan wax kala maqlin ayaa midkood kii kale kaba warinaya bal haddii la raaciyo dee nin uu wax ka maqlay baanu waxaanu ka maqlin ka warinayaa suuradaas tadliiskiina way dee isla suuray markaa noqonayaane irsaalka way kuba daraan oo dee tadliiskii markaa nooc irsaalkia ayuu noqon tadliiskii bal markaa kaas baa la yidhaha waana ka imika halkan loo jeedo dee waana ishtibaah weyn oo adag oo waxa weeyaan markaa keenaya dee ragga iyagu mutamakiniinta ee aqoonta sarela mooyaane cid kale inaanay waxaana heli karin haddaan tansiis iyagii aanu jirin ishtibaahna uu ka yimaado bal markaa kaas baa irsaalka khafiga ama masiid fii muttasil asaniid waxa weeyaanun waa xadiis markii hore sanadkiisu xidhiirsanaa riwaayo oo dadkaa isku wada xigay ayaa riwaayo labaadu ku yimi aada la helaya iyadoo laba nooxad sanadkii hore isku xigay nin kale uu u dhexeeya maanta welibana markaas taas bal shardiyo waxba yeelan marka masiid fii muttasil asaniid lagu magacaabayo umuuraha matniga kama sii hordhacayno bal kaasla masiid fii muttasil asaniid marka labadoodna waa laisku celayaayo haddii ziyaadadan lagu tiriyo qalab lagu tiriyo sanadkii hore waa kaasoo de waa sanad muttasila markaa kan baa waxaa la odhanaya waa masiid fii muttasil asaniid haddii me ziyaadaduna ay sugnaatona kii kale inay ziyaadadu lahayn ayaa la odhanaya irsaal khafiyaa jiray oo lagu cilaynayaayo san baa deeta uu jamciyey bal markaa oo wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala
وعدم السماع maqal la-aanta aanu raawigani raawin kale asal ahaan waxbaba kaa maqal iyo walliqaayo la kulan la-aanta raawigani aanu raawigin kalu maanta wax ka warinaya lababa kulmin oona isba arag ayuu yabduu muuqanaya bihi waa dee cadamu samaaca ama cadamu liqahaas baa alirsaalu irsaalka ku muuqanaya irsaalkii bilkhafaa'i qarsoonida u saaxiibkaha bal markaa waa umuurihii aan ku garanaynay irsaalku inoo sheegay beydka waxbuu inoogu sheegay beydka labaadna wax kalaa inoogu iman oo wuxuu yihi waa iyadun raawi laba raawi baa isku xiga horta sanad way kala warinayaan marka laakiin waxaa dee laynoo caddeeyey oo aimadii ay sugeen labadan raawi inaanu raawigani kan kale wax ka maqlin sadee axaadiista asxaabu sunan haba wariyeene abi cubayda ibni cabdillahi ibni mascuud waa aabihii ka warinayo sunanta afartaa ku sugan oo barhkood axaadiisa xakaameed ay tahay wuxuu tirmidi soo naqliya camr bnu muro nin laydhaa kaba soo naqliya inuu ku yidhi abi cubayda hal tadkuru min cabdillaahi shayan aabbaha cabdillaahi bni mascuud waayo aad buu u yaraa waqtigaa u dhintay waxaad ka xafidee xafiday adigu ood ka xusuusantii ma jiraayo wuxuu uhi la dee waxaana kutubta inoogu sugan isagoo abuu cubayda aabihii wax ka warinaya eeg markaa waxaa cad waa nin waalidkii laakiin inaanu wax ka maqlin yali hadduu ku arkayba inaanu wax ka maqlin taasoo kale waa mid oo waxa inoogu caddaanaysa markaa iyadoo la yidhaah fulaan hebel kamuu maqlin haddii ay wax kala warinayaan sanadkaas in irtaal jiro kolleyna haddii aada kutubtaa taraajumta eegtaan kolkol waxyaalo badan ama kutubtaa taraajumtuba dee waaba iska hadal banaanaysaa maroo tatabuceedu waa adkaanayaaye qaadataan kitaabkan masalan masalan jaamicu taxsiile uu leeyahay waxa weeyaan calaa-i ama kutubta lamidkaasa kutubta maraasiisha ay yidhaahaan almaraasiil oo kale kutubtaas een ahayn kuwan dee mutuunta uun dhigta ee kuwan ashkaasna dhigtaba ayeen waxaad arkaysaa taraajimaadu badan hebel hebel wax kamuu maqlin hebel hebel waxba kamuu maqlin hebel hebel waxba kamuu maqlin ee waxaana kolkol in badan arkaysaa kutubtii waxaaba dee jirta imika iyadoo la yidhaha xasan albasri abi hureyre waxba kama maqlin xasan albasri cali bn abi daalib wax kamuu maqlin ama majmuuco badanna ay tiriyaan ee kutubtiina lagaba helayo riwaayaat aana cidi u dhaxayn oo kale lagaba helayo taas oo kale iyadoo la yidhaha mujaahid caaisho kamuu maqlin way ku sugantahay kitaabka walow taasi masale nadar ku suganya ay tahay masale hodee saxiixiiba lagaba helayo iyadoo wax ka maqlay bal taas oo kale marka laleeyahay fulaan hebel wax ka maqlin kutubtaasa inta badan dee aad kaba helaysa ama taraajimtan culimada marka ay tirinayaan ciddii wax ka maqlay iyo ciddi aanu wax kaba maqlinba way soo diriyaan tiriyaan cidda uu wax ka maqlay cidda aanu wax ka maqlin ay dhici kartana in kutubtii lagaba helayo iyabay riwaayaad aana cidi u dhexayni jirto markaa taas maxay noqon waa riwaayaadkaasi waa dee irsaal haddii dee aanu ruuxan soo gaadhinka kalena waaba irsaal daahira haddii aysa soo gaadheenna ama ay kulmeenba oonay laakiin wax kala maqlinna dee waxay noqonaysaa irsaalkan aan hayno haddaba wuxuu leeyahay maqal la-aan a'imadii ay caddayso hebel inaanu hebel wax ka maqlin iyo la kulan la-aan la caddeeyo hebel inaanu hebel la kulmin ayaa waxaan ku garanaynaa isku taagaynaa markaa irsaalka qarsoon halka sidaasaan ku garanayna dariiqadii lagu garanaya waa taa ee umuuraha taa ragga caddaynayaana waa raggii xufaadda ahaa weeye ee waaweynaha aqoonta sare uu lahaa taawa oo wuxuu ihi wacadamu samaaci maqal la-aantii aanu raawi raawi kale wax ka maqlin oo la yidhaaho hebel waa hebel waxba kamuu maqlin walliqaa'i wa cadamu liqaa'i la kulan la-aan raawi aanu raawi kale la kulmin oo haddana la helo sanad iyagoo wax kala warinaya ayaa yabdu uu muuqanaya bihi kaa cadamu samaaca ama cadamu liqaa alirsaalu irsaalkii dulkhafaa qarsoonida saaxiibka kaas waa midoodan ku garayna arrin kale kadaa saasoo kale waxa ah macnaama dee oo yudhiruhu cadamu lirsaalka waxa muujinaya oo iyadana lagu ogaan ziyaadatu smi raawin raawi magacii ziyaadadii fi sanadi sanadka dhexdiisa oo laba raawi oo sanad iyo riwaayo horeynu haynay isku xigay oona cidi u dhaxayn riwaayo kale aan aragno oo si ismi ziyaadiya ama ismi kale uu dhexeeyo shaksi kale u dhexeeyo laakiin taasi shuruud bay leedahay maha saasun wa in kaana hadduu yahay xadfuhu waa raawigan maanta waxa weeyaan ka hore riwaayada hore goyntiisa raawigan riwaayada ziyaadada ku alla gooye riwaayada ama sanadka kale lagu gooyey la gooyey
warada uu soo arooro decag lafdiga cag iyo wixii lamida qaala iyo alfaada aan imtisaal keenayn fiihi fi sanadi waa sanadkaa uu kuwa soo arooro wey wain ataa hadduu yimaado waa waxa weeyaan halkan xasfigu bitaxdiisin taxdiis uu ku yimaado oo labadan raawi ee markii hore isku xigay riwaayadan labaad aan aragnay iyadoo ismi kale uu u dhexeeyo ama raawi kale marka horeba iyaga ay u dhexaysay oo uu ku yimaado bitaxdiisin xadahanii iyo samictu iyo alfaadihii itisaalka ku caddaa faalxukmu xukumku lahu kaa isagu aan ziyaadada lahayn ee naaqiska ah ayaa xukumkiila kan kalena waa wahm oo waxaa la odhanaya waa almazid fii muttasil asaaniid maca ixtimaali kownihi ahaanshihiisa suurtagalkeed iyaday jirto waa raawigan maanta halkan siyaada dee naqsiga kuma suganeen leenahay kii ziyaadadaa iyadu waxa weeyaan wahama ahaanshihiisa qad xamalow xadiiskii uu xambaaray can kulli mid kastaba oo kaa ziyaadada iyo ziyaada la-aantaba uu ku xambaaray taas iyaday jirto ilaa xaysu maakii uun mooye ama meel uun mooye ziida maa xaysu maa kii ziida la ziyaadiyey waqaca uu dhaco wahm oo hadday dee caddaato kan la ziyaadiyey in qalad dhacay ay tahay ixtimaalkaasi ma jiraye kii hore ayaa loo xukumayaa xukumkii yeelan tan dambena wahamkaa lagu xambaaraya walow fii dayni intaan gaadhin arrintan dambe markan yar meesha yar fahmno dee ujeedada ayaa laqbadna eed yar macaanaanin markii hore wuxuu inoo soo sheegay irsaalka khafiga waxaa lagu gartaa cadamu samaaci wa cadamu liqaa waa suuro cadtaas oo haddii kutubta aad ku aragto fulaan hebel ama fulaan kamuu maqlin ood aragto haddana sanad labaad oo labadoodii ay isku xigaan de waa irsaalkan baa meeshii iman haddii hadalkaa hore sugan yahay hadday taasi wax cad tahay oo wax dee markaa qalada aan lagu tirin oo kolkolba dee qalad dhici karta ama wahm ama wax laga raajixsanyana kutubta taas ay dhaco oo ninkan sheegayo dee kutubta qaar bay ku sugan tahay mujaahid caaisho kama maqlin axaadiis yarna ka maqal bal waxaa taqriibka xaafid ku sugan taqriibka xaafid ku sugan inuu yidhaaho calqama waxa weeyaan ibnu waail aabihii kamuu maqlin waana calqamat ibnu waail kutubtiina waxay noogu sugan isagoo xadahanii leh calqama ayaa dee sunantii axaadiisi weliba axkaameed oo sifada salaada iyagu wariya cabdiljabaar weeye ninkaan ka maqlin laakiin halkan waa hadal yaxya ibnu maciin hore uga dhacay yaxya ibnu maciin baa yidhi xaafidna halkan waa dee waa ku qowlay laakiin taasi iyadna wax sugan ma aha oo markaa halkaa lama odhanayo me waa irsaal khafiya maya maxaan ujeeda maxaan sunan buu u odhanaya saxiixa muslim buu ku sugan yahay isagoo calqama aabihii kaba maqlay oo xadahanii leeyahay kuma sugan tahay dee kutub muctamadana waa sidanaa dhacday marka umuurahaasi hadday dee aanay taa ahayn oo wixii wax cad ayiin oo culimada qowlkood uu yahay guud ahaan wax caaridaya aanu jirin de waxaan ku garanaynaa samaac la-aanta ama liqaa la-aanta inaan xadiiskan irsaal khafyi jiro irsaal khafyin de waan waacdi inqidaaca oo horaa munqadaca xukumkiisa usoo maray taasi waa ta hore laakiin muhimku inuu sugnaado arrinku weeye wax caaridayana aynaan helin ama ta dambe muxuu inoo sheegayaa xadiis baynu markii hore aragnay sanad sanadkan labada nin way isku xigaan riwaayo labaadun baan argniyo sanad labaad oo labadii isku xigaynin uu dhexeeyo waa tan uu leeyahay kadaa ziyaadatu smi raawin fi sanad taasoo kale riwaayadii naaqiska ahayd waa irsaal khafiya la odhanayaa laakiin waa in shardigan la helo waa in matalan labadaa raawi ee markii hore isku xigeen cidi u dhaxayn maantana ziyaadada aan halka kale ku aragniyo riwaayada kale isku xidhankoodii hore iyo siiqadii u dhaxaysay can ama qaala ama ana iyo alfaadihi aan intisaalka keenahayn ay tahay oo haddii bal matalan labadan raawi ay ahayd fulaan can fulaan oynu aragno sanad labaadoo halkii dee labadoodii nin uu dhexeeyo kale marka waxaan odhanaynaa taa hore irsaal khafiyay ahayd tan dambe ayaan sugaynaa kol haddii ay can halkaasi ahayd laakiin haddii markii horeba labadaasi xadathanii fulaan ay iskuba xigtay xadathanii oon sanad labaad ku aragno iyaday ziyaada dhex taalo markaa laba xaalo inooga dhexaysaa inaan taa hore xukumka siino oo iyada sanad muttasila laga dhigo irsaal aanu jirin tan labaadna maxaan ku xukumaynaa waa almasiid fii muttasil asaaniida waa wahm baa la odhanaya ruuxa ziyaadadii waa qalab taasi waa mid laakiin taasaa horta xukunka hore yahay laakiin ixtimaal baa jira fuwaadana way ku baanbaabantahay taasi inay suurtagal tahay labada xaalaba inay sugan yihin oo siday ku sugan yihin dee waa dadsa soo wada gaadhe ninkani markii hore waasida ayuu ninkan kaga maqlay dabadeedna ninkii buu la kulmo waasida la-aan riwaayada waasidaduna way sugantay tanna way sugantahay waana la arkay riwaayaad saasa way aragtay marka taasna ixtimaalkaasi waa jiraa oo haddii ixtimaalkaasi sugnaadoo la arkay inuu cad yahay labadiiba waa la tasxiixinaya haddii ixtimaalkaasi dee ixtimaal un yahay laakiin waxay noo sugaya aanu jirin arrintuna ay ahayd dee markaa tii hore ay ahayd ba masalan halkan adigu xadasanii ay ahayd iyada markaa tan baan ka dhigaynaa almaziid fi mutasila sani tan baa cilaysanaysa ziyaadada ah haddii laakiin tan inoo sugnaato ixtimaalkaasna meeshii aanu sugnayn tiibaa cilaysmaysa oo la odhanaya alirsaal khafi saas baana loo jamciya bal arrintu tan weeye bal markaa waa intaasba wuxuu yihi markaa kada saas oo kale macnaa yudhiruhu irsaalka khafiga waxa muujiya oo lagu garanaya iyadana ini cadamu samaaci yabdu bihi buu ihi waxaa isna muujinaya ziyaadatu smi raawin raawi magacii ziyaadadiisa uu ziyaado fi sanadi sanadkii waa sanad markii hore ka badhnaa oo labadooda ay isku xigeen laakiin waa tan qaydkii in kaana hadduu yahay xadfuhu waa goyntiisa la gooyey waa sanadka naaqiska ah goynta raawigan la gooyey warada uu soo arooro bican lafdiga can iyo wax lamidoon itisaalkayna fi fi sanadi oo labadaa hore ee iminka aanay ziyaadadu dhexdooda ku sugnayn can iyo wax lamidoon ku cadayn kala maqal ay u dhexaysay marka waxay noqonaysaa irsaal khafiya la odhan kana ziyaado maahe waa sanad mutasiluu noqonaya kale ziyaadada lahaa wa in ataa hadduu yimaado waa halkii kii naaqiska ahaa sanadkii naaqiska ahaa ee aan siyaadadan lahayn ee labadooda ay isku xigeen bitaxdiisin taxdiis uu ku yimaado labadooda maqal ay kala maqleen ay cadayd xadahanii samictu umuurahaas falxukmu xukumku lahu linaaqisi leh sanadka naaqiskaa xukumkii wuu sugnaanaya kana muxuu noqonayaa almaziid fii mutasilin asaniid buu noqon kii dambe oo ziyaadada wahm iyo qalada amhilada xagga hoose idinku arki doontaan waayo anugu amhiladii ma taabanaya maka waqti ma haystaan iyadoo muxuu yihi maca ixtimaali kownihi waa kan ziyaadada maanta ah raawigan markii hore naaqiska ahaa ee aanay cidi xadaf ku jiray ahaanshihiisu iyadoo suurta ixtimaalkiisu ay suurtagal tahay qadxam ama dee ahaanshihiisa ixtimaalkeed iyo suurtagelkeed ay jirto qad xamalahu inuu xambaaray waa ka naaqisnimada ku wariyey kolna uu ruux u dhexeeya can kullin labadaba oo inuu markii horena aanu dee waaside kaga wariyey oo cidi ay u dhexaysay